waxaana halkakan iskugu yimid saakay salaadiintii iyo nabadoonnadii iyo maamulkii gobolka mudug ee galmudug waxaa looga hadlahayay nabadayntii deegaanadatan ka socon jidhay beriyaha kan oo ay maamuladu hogaaminahayeen labada maamul oo puntland iyo galmudug ay hogaaminahayeen iyo cuqaasha iyo waxgaradku laguna soo dhoweeyey nabadayn midho dhalle oo wanaagsan loona ballamay in laga sii shaqeeyo oo dad loo xil saaray yaa waxaa ka dambeeyey dhacdooyin ayaa ka dambeeyey dhacdooyinkaasi waxay dhaleen in colaad iyo maxaanku ihahdaa xamaasad xoogle ay ka dhalatay gobolka kadib waxaan garowsanay marka inaan anagu haddaan nahay reer galmudug maamulkeeda iyo waxgaradkeeda annagu waxa aan qabno inaan u soo jeedinno dadka aan deriska nahay iyo intii la xidhiidha iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed inaan usoo jeedino ayaan halka kan iskugu nimid run ahaantii waxaan aad iyo aad uga xunnahay wixii dhacay iyo siday u dhaceen aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan ku tashanaynay oo aan wadinay inaan nabadda dhinkayaga aan xajinno oo aan si maaragtay habsamile aan u maamuusno waxaan u saarnay guddiyo kala dambeeye iyo nidaam waxaa dhacay marka waxaanaan ku tashan oo xag ilaahay ka qadarnaa waxaa dhacday in jidgooyo la galay oo maxaanku idhaahdaa laga sameeyey dhanka puntland aad iyo aad baan arrintaas uga xumaanay inkastoo waxaan hadda la dhinac dhigi karin cududaar laga dhigay oo layidhi waxaa shaqaaqa ka horraysay dumar la laayey iyo xoolo la laayey iyo laakiin umaana arag inay taasi munaasab u ahayd waxaan u arkaynay in ay ahayd wanaag in mar kastaba wixii dhaca lagu bedelo arrintaas markii ay dhacday waxaan garowsannay inaan arrintaas ka samafalno oo walaalaha iyo arrintaas dhacday aan ugu gudbinno fariin ah inaan ka xunnahay arrintaasna aan ka samafalayno shir baan halkan ku qabannay waxaan la hadalnay isimada iyo waxgaradka iyo maamulka puntland baan la hadalnay waxaan u sheegnay arrintaas inaan kana xunnahay kana samafalayno waktina nala siiye iyo jaanis arrintaas aan waxkuga qabanno ilaahay xukunkiisa ma aysa dhicin waxaa ka dambeysay dhacdo kaleeto iyadiioo kaleeto ah oo sidii tii hore udhacday u dhacday ayaa ka dambeysay waxaa ka dambeysay xamaasad badan iyo gobolkii in xaaladiisii jawigii nabadeed xoogaa wax iska bedeleen sidaa daraaddeed baan waxaan iskugu nimid annagu maadaama hadda waxyaabaha walaalaha iyo erayada ka yeerahaya aysan dhankayaga ka jirin oo colaad iyo dhibaato in la abuura aysan dhankayaga ka jirin waxaan garowsannay inaan annagu wixi aan qabno u soo gudbino walaalahayo iyo inta nolosha iyo maslaxadu naga dhexayso waxaan garowsannay arrintaas inaan maxaan ku idhaahdaa aysan si munaasaba kuna dhicin kuna dhammaanin waxaan soo dhoweynaynaa nabaddii iyo wanaaggii iyo wixii hore loo waday in hore loo sii wado dadka kan dad noloshoodu waxa weeyaan isku meel ilaahay dhiga weeye qof kasta oo dhaartay iyo qof kastaoo asaga markaas xinqadaysani waxaan dhib ahayn soo kordhin mahayo mar kasta waxay dadkan noloshooda ku saxmi kadhaa wanaag iyo wixii maslaxadooda ah in laga shaqeeyo bay ku saxmi kadhaa waxaan ogsoonnahay in maamulladii iyo dadkii madaxda ahaa ay wada jiraan oo nabadda ka wada shaqaynhayaan oo ay ka bedelan yihiin sida hadda ka hor ay ahaan jireen taasaa waxay tahay wax ilaahay looga mahadiyo nasiib wanaaga waxaan leeyahay marka xagga hadda waxay ka fadhidaa bahashu waa dhanka odayaasha iyo cuqaasha iyo deegaanka ayay ka fadhidaa waxaan leenahay odayaasha iyo waxgaradku waa inay maxaanku idhaahdaa nabadda sida ay tahay uga shaqeeyaan oo colaadda iyo dhibaatada aan maxaanku ihahda gacan la siin haddii dadka xun gacan la siiyo maxaa harahayo weeye aw mas-uuliyaddii iyo doorkii ay ku lahaayeen odayaasha iyo waxgaradku waxaan leenahay aan u soo jeesanno sidii waxaasaan ku xallin lahayn oo ku xakamayn lahayn oo wixii horeo aan wadnay oo wanaagga ahaa iyo nabaddii ugu soo noqon lahayn waxaan ku baaqaynaa annaga dhankayaga haddaan nahay odayaasha reer galmudug nabad baan ku baaqaynaa wada noolaanshihii iyo sharaftii lagu wada noolaa baan ku baaqaynaa nabaddii aan ku ballannay in hore loo sii wadaan ku baaqaynaa waxaan ku baaqaynaa waxa dhacay in meeshaa lagu hakiyo oo qolo walba ay isxadado oo dadkooda ay ka shaqaysiiso inay nabadda ay oggolaadaan taasaan ku baaqaynaa waxaan ku baaqaynaa dadka wax magaratada inaan kala ceshanno oo qolo walba dhankooda ay ka howlgasho waxaan ku baaqaynaa in caqliga wanaagsan la soo celiyo oo hadda sidii walaalaha iyo ay u hadlahayeen waxaan isleenahay si habboon ma ahan ee degdegna wuu ku jiray baan isleenahay sababtu waxa weeyaan annagiioo nabad ka shaqaynayna oo ku ballannay oo la ogsoon yahay qof kastoo waxgaranahaya haddii nabad la wado in dad ku dhimanahayo oo dad badan ay ku dhimanahayaan qadarta ilaahayna ay mar kasta waxa weyaan dhacayso haddana waxa weeyaan wixii dhaca in maxaanku ihahdaa aan fadal lagu raadine farsamo iyo waxqayb iyo walaaltinimo lagu soo dhoweeyo taasay nabadda ku imaan kadhaa ayadii baan garowsannay oo ka shaqaynaynay haddana wax weeye nasiib darro ma aysan hirgelinin haddeera xaanaddaa toddobadooda la qabtaa baa layidhiye haddeera ummadda inta noole waxay u baahan tahay nabaddii inay ku wada noolaato in waxqabad iyo wanaag lagu soo dabaala arrintii waxaan ku soo dabaalaynaa annaga dhankayaga wanaag baan kusoo dabaalaynaa in arrintii maxaan ku dhaha hadda taagan la bedelo oo nabad iyo wada noolaansho lagu bedelaan kusoo dabaalaynaa walaalahayana waxaan ka codsanaynaa inay sidaasoo kaleeto isla qaataan oo dadkaas maxaan ku dhahda safahada oo dhibka wada aan isku wada jir aan uga wada hortagno waxaan cambaaraynaynaa wax allaaliya wixii jid gala dhammaan waa cambaaraynaynaa ama hadda ka hor ha galeen ama hadda kadib ha galeen waxa weeye wax allaaliya wixii jidgooyo sameeya dhammaan waan cambaaraynaynaa mana mudna dadka kani in jidgooyo laysku galo dad noloshooda waxaas anfacaanna ma ahan haddii hadda laba qole iska hor timaado waa wax adduunka ka dhici jiray laakiin jidgooyadu waxa weeyaan waa waxyaabaha waxay ka mid tahay aad iyo aad ummadda tan faxishka ugu ah ayay ka mid tahay marka waxaan leenahay walaalayaalow arrintaas annagu wanaag baan ku soo dabaalaynaa idinkuna nala qaata xamaasadda iyo ummadda laga daayo maxaan ku ihahdaa colaad afuufka wanaagga aan wada qaadanno waxaan ballan qaadayna annagu dhankayaga inaan isxakamayno idinkana dhankiina sidoo kale aan ka rajaynaynaa marka hore ilaahay subxaana watacaala mahad celinayaa isukuhaya keenay na garatiiyey inaan masaaliix iyo nabadgelyada dadkanaga aan ka hadalno haddaan u soo dhaco ujeeddadayada qaliif baa horey u sheegay waxaa weeye inaan nabadda ummaddayada ka shaqayno ayaa baaqiyagu ku salaysan yahay waxaan rabaa inaan ka hormariyo taariikhda mar bay u baahan tahay si dadku ugu cibro qaato in dib loo xuso laakiin waxaan isleehay meediyaha mar walba kuma habboona waxay ku fiican tahay dadku inay isaga yimaadaan wixii taariikh ahaa oo amba ballan isaga baxay ama dhacdooyin oo dhacay dadka gobolka jooga waa isaga iban doonaan haddii alla yidhaahdo xiisaddan hadda taagan xiisado badan iyo dagaallo waaweyn oo dhacay baa ka horreeyey heshiisyaa ka horreeyey badan oo la galay siday u burburahayeen iyo sidii ay u baaba'ahayeen siday u baaqanahayeen fadhi baan ku sharxi doonaa haddii alla idmo meediyaha lagumana dhammayn karo lagumana sharxi karo waxaan rabaa inaan u soo dhaco dulucda u soo dhaco sida qaliif u sheegay markii shirki ugu dambeeyey iyo dhacdooyinkii dhacahayey oo midbe isdabajoog ah dhacahayeen oo wax aan la arag oo badanina ay yimaadeen ama soomaalida waxaan lagu aqoon hadday tahay daaq iyo hadday biyo tahay iyo hadday haween tahay iyo hadday xoolo tahay iyo hadday ragba tahay dhacdooyin badan oo isku dhex jira ay dhacahayeen qaar badan oo ka midana iyadoo la wada fadhiyo oo madaxdii maamul gobolyadu fadhiyaan iyo odayaashii iyo cuqaashii ayay dhacahayeen waxaan rabaa inaan ku soo laabto arrintan hadda taagan haddii hadda lasii hadlo oo lasii xiisaysayana sidaasuu ahaan doonaa mar haddii aan marka wax faa'iidahay ka imaanayn guud ahaan waxaa ugu baaqayaa bulshada iyo waxgaradka gobolka mudug arrintaa in la dejiyo oo nabad lagu soo dabaalo waxaan rabaa oo xusud midan markii dhacdadaani dhacday annagoo ka xun jidka in la galay oo dad masaakiina oo birimageydaa oo aan dagaal iyo dhibaato ku jirin ay ku dhinteen marka hore waa ka tacsiinaynaa waana ka xunnaa habeenka ay dhaceen isla maalintiiba shir weyn oo ka limid aan qabannay inkastoo aanna saxaafadda siin waxaan la hadalnay isimada reer puntland baan la hadalnay waa ka tacsiyeynay sabanfal baan kaga baaqnay inlays ceshadaan kaga baaqnay nasiib darro ma shaqayn dagaal kalaa dhacay dad baa kusii dhintay haddaan waxaan ku baaqaynaa nabad in loo soo istaago oo qof kastoo mas-uuliyadda saaran tahay oo gobolka mudug ka nool ku nool inuu nabadda u soo istaago annaguna taasaan isugu nimid una taaganna hadda ka hor waxaa jirtay dagaallo iyo xiisado hore kuwan oo kaleeta ahaa in nabadoonnada iyo bulshada khayirkaa ay ku eedaynayeen in maamuladu hogaanka yihiin hadda maanta maamulada hogaankamah yaa ka awey waxaa muuqanaysa nabadoonnadii iyo dadkii masaalixda inay ka shaqeeyaan lagu talagalay inay maaragtay arrintii ka hadlahayaan oo hurinahayaan oo haddii alla kuwidma taasina wax fiican aysan ahayn ilaahay subxana watacala uga mahad celinaynaa inaan maamuladu ay maanta kuwa nabadda horseedka ka ah oo gacanta ku haya ama heer degma ha noqde ama heer madaxweyne ha noqde wax maamula oo dagaalamahaya oo hurinahaya oo khilaaf siyaasadeed wada ma jiro kulligay waa islo ogna mar haddaysan jirin aan u hoggaansanno maamulada ilaahayna aan u noqonno nabadna aan ka shaqayno gabangabadii waxaan si ballaaran ugu baaqaynaa in nabadda aan ka shaqayno waxaan ku baaqaynaa inaan annagu diyaar u nahay waxaan ku baaqaynaa inaan ka xunnahay wixii dhacay kana xumaan doonna waxa wax la mid a waxaan rabnaa inaan wada ogaanno inay dhacahayaan inta nabad aan ka shaqaynayno waxa dhacay iyo wax ka xun inay dhacahayaan
haddii aan laga fakerin wixii hadday dhacaan in wax laga qabtana oo wax lagu sii darana ma imaanahayaan wax wanaagi wanaag darro umbaa laga shaqaynaya sidaa darteed walaala- walaalaha iyo waxaan ugu diraynaa cod dheer inaan nabadda wada qaadanno ka wada shaqayno colaad nin ay u caddahay inuu guulku gaarahayo ma jiro annaguna ma aaminsanin inaan guulku gaarayno ma aaminsanin idinkuna ha aaminanina guud ahaan bulshada gobolka degan annagoo maamulladii ay madax noogu yihiin nabad baan anagu ku baaqaynaa inaad nala qaadataan baan kugu baaqaynaa inaan ka wada shaqaynaa kugu baaqaynaa wixii dhacayna waa ka xunnahay horey baa loo sheegay telefoon baan uu sheegnay madaxda haddana waa waa sheegaynaa in arrinkaasi aan ka xunnahay garwaaqsannahay intii ilaahay subxana wa tacala uuna gaarsiiyana aan ka shaqayn doonno inaan nabad kusoo dabalno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay baa mahad iskale maanta halkaan suuqaayo keenay innagoo mawduuc fiican ka hadlayno oo nabadda dadka ku baraarujinayna Ee, halkan waxaa iskugu yimid waxgaradkii reer mudug ee, reer gaalkacyo Ee, waxaa ujeedkaan iskugu nimid uu ahaa inaan ku baaqno nabad baaq nabadeed inaan soo saarno ahaa Ee, warka nuxurkiisa odayaashii iga horreeyey baa ku hadlay waxaan ku darayaa ee, sida la sheegayba maamuladu hadda dagaal ma wadaan Ee, hoos baa dagaalku ka socdaa inta badan dad wax magarataa baa wada waa dadkii loogu talagalay mas-uuliyiintu inay wax ka qabtaan waa dadkii la rabay in la kala celiyo waa dadkii la rabay in loo caqli celiyo Ee, waxaan ballan qaadaynaa annagu ilaahay baa wax ballan qaadi karaya intii tabarteena dhinaceenna inaan xakamayno waxyaabaha ka dhacahaya inaannu xakamayno oo aanaan colaad hurin odayaasha sidoo kale waxaan leenahay horaa looga ballamay ee labada dhinacba saxaafadda inaan colaad laga hurin saxaafaddu uu meesha ugu badanoo colaadda laga abaabulo weeye uu idaacadda colaad ka sheego dhibaatadeed bay leedahay waxaanan aaminsanahay in qodob laga soo saari doono maamulada hadday isugu yimaadaan suurtagal maaha inaan nabadna ka shaqayno saxaafaddana aan colaad ka sheegno odayaashana waxaan ku baraarujinaynaa in nabadda laga qayb qaato maskax ahaan af ahaan iyo awood ahaanba inta awood aa leedihi inaad nabadda isugu geysaan Ee, walaalaheenna waxaan ugu baaqaynaa dariska aan nahay inay nala qaataan oo anagu ahay dad badan oo mas-uuliyiin oo nabadda jecel baa dhinaca xagga jira Ee, inta hartayna ilaahay ha soo hanaamiyaanu leenahay Ee, aada iyo aad baan uga xunnahay wixii dhacay waanan ka tacsiyeynaynaa Ee, intii ku dhimatayna allaha u naxariisto inta dhaawacantana allaha caafimaadiyo dhacdooyinka soo noqnoqda oo nabadda iyadoo la wado lagu dhabar jebinahayo labada dhinacba way ka dhacaan annagu dhinaceenna waan ka tacsiyeynaynaa waanan ka xunnahay wixii naga dhacay aadinkana waxaanu idinka rajaynaynaa reer puntland oo sidoo kale ee, haddii midiyaha la isku soofaysto waxaan u malaynayaa arsi meel uu ku dhammaado ma leh arsi iyo kala arsi muddaad kusoo jirteen bahashu waa nagu dheeraatay maalin walba hebel baa walaalkii la dilo maanta kusoo aarhaya ma dhammaanayso ogaada inta qof naga nool yahay haddii aarsi lagu jaahwareero ma dha- meel uu ku dhammaado male meel uu ku dhammaado nin oday baa mahmaah reer muduga waa mahmaah sameeye wuxuu yidhi baa leeyay ciil beel ciil bay siyaadisaa ciil beel ciil bay siyaadisaa reer mudugow taariikhdaas jabtarkaa casharka iska xira nabad ha loo soo jeesto magaaladan iyo degaankaani nabad buu nagu deeqaa waxaan ku baaqaynaa oo mar labaad iyo mar saddexaad ku celinaynaa ciidamada iyo saraakiishooda iyo odayaasha dhaqanka inay nabadda wax ka qaataan Ee, waxaanan annaga naga go-an ilaa heer madaxweyne ilaa odayaasha saraakiisha ciidanka inaanu wada qaadano nabadda haddii ilaah yidhaahdo Ee, reer puntland walaalaheenna sidoo kale aan ka rajaynaynaa